bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuhu waa maalin sabti ah ku soo dhowaada warka raadiyo muqdisho qodobada ugu waaweyn shirka iskaashiga jabaan iyo afrika ayaa maanta waxa uu ka furmayaa magaalada nairobi ee dalka kenya iyada oo madaxda ka qaybgelaysana uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda oo ku sugan magaalada jowhar ayaa waxa uu kulamo la qaatay maamulka iyo qaybaha bulshada gobolka shabeellaha dhexe kaas oo looga wada hadlayey sii dhiraadhirinta arrimaha maamul u samaynta labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe xildhibaan xamse sheekh colow oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka federaalka ayaa waxa uu kaga qayb galay magaalada kismaayo oo xarun kumeelga oo xarun u ah maamulka jubba ayaa waxaa ugu kuurgalayaa baahida dadka deegaanka ah ee ay howlahaasi ay quseeyaan
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka redio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa sabti toddoba iyo labaatanka bisha sideedaad sanadka laba kun lix iyo tobanka shirka iskaashiga jabaan iyo afrika ayaa waxa uu maanta ka furmaya magaalada nairobi ee dalka kenya iyada oo madaxda ka qaybgelaysana uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud afhayeenka madaxweynaha mudane daa'uud awees ayaa waxa uu raadiyo muqdisho iyo tv-ga qaranka uga warramay kulankaasi iyo waxyaabaha soomaaliya ka quseeya shirkan iskaashiga jaban iyo wadamada africa madaxda ku jira shirweynahani ay kulmayaan waa shirkii lixaad ee la qabto sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashanki ayaa markii ugu horreysay dowlada dowladda jaban ay bilowday in ay qabato shirarka noocan ah ujeedkuna waxa uu ahaa in la kordhiyo amaba la kobciyo horumarinta africa dhinaca nabadgelyada dhinaca amniga iyadoo xiriirka labada dhinacna la xoojinayo jabanna markaas ay xil iska saarayso in horumarka africa iyadu beesha caalamka ay markaasi ugu ololeyso africana ay markaasi kasoo kacdo xaaladaha inta badan wadamada africa ay ku sugan yihiin dhinaca saboolnimada iyo amni darada intaasi ayaa ujeedka u ahaa maantana isla arrimo intaasi aan ka fogeyn ayaa shirkaasi looga doodi doonaa oo waxaa laga hadli doonaa arrimaha horumarinta sida horumarinta warshadaha arrimaha caafimaadka arrimaha bulshada iyo arrimo kale oo fara badan oo labada dhinac iska kaashan karaan danna u noqon kara qaaradda africa oo inta badan dalalka ku yaala ay yihiin dalal soo koraya arrimaha halkani lagu soo hadal qaadayo soomaaliya qaaradda africa ayay ka mid tahay waa arrimo soomaaliya iyaguna khuseeya dhanka kalena soomaaliya waa wadan dib usoo dabasho ku jira oo arrimaha halkan looga hadlaya ay muhiimad gaara u leeyihiin marka loo eego dalal kale ee africa soomaaliya iyo jaban marka gaar loo hadlo waxaa ka dhexeeya xiriir aada u wanaagsan sanooyinkan ugu dambeeyana jaban waxaay si dhow ula shaqaynaysay dowladda soomaaliya dhinaca arrimaha dibudhiska waxaana jaban ay ka mid tahay wadamada sida aadka u taageera barnaamijyada mashaariicda dibudhiska ee soomaaliya ka socda marka shirkani fursad ayay u tahay in iyadoo si guud looga hadlayo arrimaha africa soomaaliya in ay kasoo qayb gasho oo ajendooyinka halkaasi looga hadlayana ay noqdaan kuwo markaasi soomaaliya ay wax ka baran karto amaba ay noqon karaan kuwo soomaaliya lafahaanteeda laga fulin karo oo qayb ka qaata howlaha dibudhiska ee haasan socda waxaan filayaa inaad garan karto in africa khayraad fara badan ay leedahay africa dhul khayraad kala duwan ay ku jiraan ha noqoto dhinaca macadanta ha noqoto dhinaca hawada ha noqoto dhinaca badaha iyo waxyaaba lamid ah inta badan khayraadka qaybaha kala duwana caalamka waxaad moodaa in wadamada qaar uu kasoo gurmayo africana weli ay tahay meel dihin oo khayraadku aada ugu badan yahay wadamada africa ku yaala intooda badanna xoriyadda qaatay kontonkii sano ugu dambeeyey amaba ku dhawaad lixdankii sano ugu dambeeyey aysan weli helin xitaa nabadgelyo ay markaasi ku samaysan karaan horumar la taaban karo adeegyada bulshada ee asaasiga lagu heli karo marka maadaama haatan caalamku ee uu isleeyahay in ay la gaaro waktigii laga faa'iidaysan lahaa qaaradda africa waxaad moodaa in wadamada ugu waaweyn caalamka ay aada u danaynayaan inay africa ee soo dhaweystaan oo weliba ay wax la qabtaan ee waa dhab in wadamada africa horumar uu jiro la sameeyey sanooyinkii ugu dambeeyey balse horumarkaasi ma gaadhisna baahida ee dadka amaba shacabka ay u baahan yihiin marka shirarka noocan oo kale ah ama ama ha noqoto ee india iyo africa ama china iyo africa ama maraykanka iyo africa waxay qayb ka qaadanayaan ee in africa dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha sida warshadaha arrimaha adeegyada muhiimka caafimaadka in horumar laga gaaro marka intaasi la gaaro ayaa hore looga sii socon karaa waan filaynaa in qaaradda africa khayraadkeeda sidii loogu talagalay ay uga faa'iidaysan karto maadaama waddamadan iyagoo xiriirka dhow la samaysanaya africa ay yihiin kuwo xagga teknolojiyadda ku horeeya xagga dhaqaalaha ku horeeya waxyaabo badanna markaasi ay u faa'iidayn karaan dalalka africa
afhayeenka madaxweynaha daa'uud awees jaamac oo idaacadda e t v-ga qaranka uu warramaya ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal waxaan idinka raaligelinayaa in shirkaasi oo iskaashiga jabaan iyo afrika oo markii hore aan idinkugu sheegay inuu muqdisho ka dhacayo madaxweynaha dowladda federaalkan uu ka qaybgelayo waxa uu ka dhacayaa magaalada nairobi ee dalka kenya madaxweynahana waa uu ka qaybgelayaa wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda mudane maxamed cumar ceymoy oo ku sugan magaalada jowhar ayaa waxa uu kulamo la qaatay maamulka iyo qaybaha bulshada gobolka shabeellaha dhexe ma kulamadaasi uu maamulka la qaatay wasiirka ayaa waxaa looga hadlayaa sii dhiraan dhirinta kulanka maamul u samaynta gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe magaalada jowhar waxaa warkan inooga soo diray abuukar bacadle kulankani uu la qaatay wasiirka kalluumaysiga ee khayraadka badda mudane maxamed cumar ceymooy qaybaha kala duwan ee ku nool bulshada magaalada jowhar ayaa ahaa kulan wasiirku ugu xog warramayay qaybihii uu la kulmay go'aanadii ka soo baxay kulamadii madasha shirweynaha qaran iyo sidoo kale maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe halka ay marayso waxaana kulankani kasoo qayb galay maamulka degmada jowhar oo goobjoog ka ah ugu horeyn wasiirka kalluumaysiga khayraadka badda mudane maxamed cumar ceymooy ayaa shacabka halkaasi uu kala kulmay usoo gudbiyey salaan uga sido madaxda dalka ugu sarraysa isagoo kadib u faahfaahiyey qodobadii kasoo baxay kulamadii madax shirweynaha qaran iyo halka ay marayso maamul samaynta hiiraan shabeellaha dhexe maadaama uu yidhi kala gur lagu jiro loona baahan yahay bulshada in ay wax badan ogaadaan waxaa kaleeto aan rabaa meeshaan idinka gaadhsiiyo salaan ballaaran oo sida hore aan idinku sheegay markii horeba inaad iga guddoontaan salaantaas oo idin soo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxayna afku waxa ku yidhaahdeen annaka waxaan diyaaraynay aan diyaar u nahay waxaanna taageeraynay wax alla wixii ay dadka ay rabaan maanta kulankanaga wuxuu ku saabsanaayey in aan warbixin siiyo dadkii maanta matalayay magacooda meel ku joogay wax alla wixii ka soo baxay madashii shirka ee looga hadlayay doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka iyo maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo iyadana ka soo baxday madashii wadatashiga qaranka ee la yidhi qablal doorasho ayaa la rabaa in la sameeyo maamul samayntii hiiraan iyo shabeellaha dhexe
waxaa isna halkaas ka hadla guddoomiyaha degmada jawr cabdulqaadir cabdulla buurfuule waxaanu ku ammaanay wasiirku sida uu u faahfaahiyey qodobada ka soo baxay madax shirweynaha qaran waxaan kolley haddan insha allahu raxmaan halkaan isugu nimid munaasabadan qaaliga ah wasiirkanaga uu noogu warbixinayey nidaamkii awoodqaybsigii iyo doorashadii iyo iyo qaabka maxaa la dhihi jiray u ahaanaya geedi socodkiisa iyo waqtiyada iyo mandateka oo ay maxaa la dhihi jiray iyo qaabkii loo qaban lahaa nidaamka maxaa la jiray doorashada iyo wixii lamida kolley waxaan u malaynayaa inaad ka dharagteen samca qabuul aqbalid maqalkeeda aadna fahamteen waxayaana halkaas ka hadlay qaybihii kala duwanaa ee bulshada kasoo qayb gala kulanka wasiirka ula qaatay bulshada waxayna si buuxda u taageereen qodobadii wasiirku uu u qeexay waxaan leenahay wasiirka barnaamij barnaamijyada uuna soo jeediyey waa barnaamijya dhab a waaye waa sida yacni mataqaana dawladda waa sida dawladda qaab dhismeedka ay ugu tala gashay inay u dhisto ismaamul goboleedka iyo midda qarankaba waxaa loo baahan yahay mas-uuliyiinta sida sidaan oo kale inay dadkooda ay ka warqabaan abukar maxamed bacadle warbaahinta qaranka soomaaliyeed shabeellaha dhexe jowhar
xildhibaan xamsan sheekh culow oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa uu magaalada kismaayo oo xarun u ah maamulka jubbaland uu kaga qayb galay kulamo uu ugu kuurgalayo baahida dadka deegaankaasi ay qabaan haddaba warbixinta xildhibaankaasi iyo kulamadii uu la qaatay dadka ku dhaqan degmada kismaayo waxaa warkan inooga soo diray aadan maxamed salaad
xildhibaanad xamse sheekh culow oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulan ballaaran waxay la qaadatay waxgaradka dhallinyarada haweenka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo iyadoona ay kulanka goobjoog ahaayeen xildhibaano ka tirsan maamulka jubbaland waxaana xildhibaanad xamse sheekh xuseen ay ka xog waraysanaysay xaaladda gobolka dadka magaalada kismaayo iyo ogaanshiyaha xaaladda dhabta ah ee ku nool yihiin bulshada kismaayo ku nool sida amniga iyo dhaqaale ahaan kulanka oo ahaa mid isxog waraysi ah ayaa dadkii ka soo qayb galay waxay sheegeen in xildhibaanada xamse sheekh xuseen oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ay wax badan u qabatay shacabka gobolka gaar ahaana magaalada kismaayo islamar ahaantaana ay ku faraxsan yihiin imaatinka iyada iyo xildhibaanada kale ee dowladda federaalk soomaaliya iyagoo weliba u kuurgalaya xaaladda gobolka ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay xildhibaan xasan aadan ibraahim oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka jubbaland islamar ahaantaana qayb ka ahaa dadkii soo dhoweeyey xildhibaanada anoo ku hadlayo xildhibaanada jubbaland waxaa maanta soo dhoweynay xildhibaanada ka tirsan dowladda federaalkdowladda federaalk soomaaliya annagoo maaragtay ayagoo maaragtay la kulmaayo bulshada qaybaheeda kala duwan si maaragtay howlaha jiro iyo xaaladaha maarata olooyinka ay maaragta ay uga faa'iidaysanayaan annaga ka jubbaland ahaan waan soo dhaweynayna xildhibaanada ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid a odayaashii soo dhoweeyey xildhibaanad xamse sheekh xuseen waxaana ay sheegeen xildhibaanada anadii ka timid magaalada muqdisho ee dowladda federaalk soomaaliya oo u timid inay la kulanto gobolka jubbaland shacabka jubbaland waana soo dhoweynay boqolkiiba boqol waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu insha allahu magacayga waa warsame ibraahim isaaq waxaan ka mid ahay odayaasha waxaan soo dhoweynaynaa xildhibaanada annadii dowladda dhexe ee soomaaliya xildhibaan xamse sheekh oo nooga timid magaalada muqdisho odayaasha waxgaradka dhallinyarada haweenka culumoudiinka khaasatan gobolka jubbada dhexe magaalo madaxdiisa bo-aale waxaan isla garannay oo halkan noogu timid oo soo dhoweynay xildhibaan xamse sheekh xuseen colow oo afartii sano ee hadda ugu dambaysay xildhibaan u matalaysay deegaanka gobolka jubbada dhexe dadka ka soo jeeda haddaan nahay ugu dambayntii waxaa kulanka soo xirtay xildhibaanad xamse sheekh xuseen oo u mahad celisay shacabka jubbaland sida diran ee ay u soo dhoweeyeen waxaan u mahad celinahayaa bulshada aniga aan ka soo jeedo oo maanta aan ugu imaaday inaan xilliga kala guurka ama wacyiga maanta jiro ama siduu yahay ama rabitaankood aan iswaraysanno xagga amniga xagga ayaga dhexdooda oo noloshooda inkasta oo wakhtiga uu hadda uu gabaabsi yahay oon mar walbaba aan isku imaani jirnay laakiin maanta tan inay mid xasaasiyad ay tahay inaan isxog waraysanno iyo ka maamul ahaanba si fiicanna waa la ii soo dhoweeyey farxaddaydana ma soo koobi karo waxaan leeyahay ha lagu dadaalo amniga aan iswada raacno gacmaha aan isqabsanno ilaahayna waxaan ka barinaynaa soomaaliya maanta sidaa ay tahay si ka fiican inuu ilaahay sameeyo oo ilaahay subxaana wa tacaala ha dowlad loo dhan yahay raalli laga wada yahay iyo xildhibaano ku soo galay doorasho dadban laisku afkartay mas-uuliyiintoodii gobolkoodii deegaankoodii ka soo galay inuu ilaahay annagu aana keenan waan baryayna ilaah subxaana wa tacaala
aadan maxamed salaad raadiyahay telefishinka qaranka magaalada kismaayo xaalad bini aadminimo ayaa waxaa laga soo sheegayaa deegaano uu ka mid yahay deegaanka loo yaqaano ceel huur halkaasi oo ay ka jirto biyo la-aan aad u daran oo ay dadkaasi iminka qabaan warbixintan waxaa xaaladahaas bini'aadminimo ku eegaya waryaheenna nooga soo warrama magaalada cadaado iyo guud ahaanba gobolka galguduud maxamuud cabdi diirshe biyola'aanta baahsan ee ka jirta deegaanka ceelhuur ee gobolka mudug ayaa timid kadib markii ilihii biyaha ay ku tirsanaayeen dadka deegaanku ay gureen oo ahaa markii horeba kuwa aan sidaasi u sii xoogganayn dadka deegaanka ayaa biyaha ka cabayay ceelasha loo yaqaano faarfaarka ee halka maalin la isticmaalo hase ahaatee roob la'aan soo jirtay dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa keentay in ceelasha faarfaarka biyo laga waayo dadka deegaanka ayaa hadda qaarkood uga barakacayaan ceelhuur sababo biyola'aaneed awgeed xasan cali axmed waxa uu ka mid yahay waxgaradka deegaanka ceelhuur waxa uu ka hadlayaa dhibaatada biyola'aantu ku keentay bulshada deegaanka wallahi niyow hadda naf naftu hadda kolley dadku meesha waa degay muddo badan u deganaay intaasoo qarniyo u deganaay intaasoo maaragtay ma- hal subaxa lama dhihi karo hal la guuro dadku inta isku yimaad ma dhihi karo hal mara sidii maaragtay dad baawar yar saaran aan guurno oo aan kacno ma dhihi karo qofba sidii ay ka badi weyday maaragtay ay yeeshay qof guuray qof maaragtay iska maaragtay garabka kusoo aroortay oo labaatan la biyaa inta garabka kusoo aroortay ilmihii bakeere ugu qaybanayo maaragtay bakeere ilmihii ugu qaybanayo oo labaatanlihiina uu yahay wax eh, aan la laqi karin oo adiga hadda haddii lagu keeno aadan rumaysan karin biyahaana qofsi cabi kartaa ama maaragtay lacagba laga bixin karaa oo boqol kun iyo laba eh, afartan kun iyo go- afartan kun oo shilin ma goostaan biyaha anoo aada boqol iyo afartanka kun aan kula anahay mana ilmana ma loo cabi kara oo caafimaad ahaan kalarkoodu waa badan yahay waa wasaq waa maaragtay biyo dhanaana waa wax maaragtay qofka un la dhihi karo waxa looga ilaalinayaa eh, dhimasho ilaalis waayo wax maaragtay geerida ilaahaya laakiin qofka un maaragtay aan la dhuunta ku qoy wax ah bulshada deegaanka ceelhuur ayaa ka walwalsan haddii aan la helin gurmad bini'aadanimo in xaaladdu ay ka sii dari karto waxaana hadda dadku ay ku nool yihiin biyo laga keeno meel aad uga durugsan magaalada ceelhuur waa kan mar kale nabadoon xasan haddii aan la helin wax isbedela ama gacan bini aadan ama gacan maaragtay ilaahay xaggiisa aan maaragtay wax naga soo gaarin waxaa laga yaabaa adiga eh, in maaragtay magaaladan ama looga barakaco wixii ka barakici karaa ay- ay obiyal aan uga barakacaan sida haddaba looga bilowday wixii barakici waayaana dhibaato badan ay soo wajahdo haddii maaragtay sidaan ay ku sii ahaato wallahi niyo hadda aniga dad maaragtay xamar dadaa u guuray camaaradadaa u guuray eh, baxda iyo hobyadadaa u guuray ilaa adiga dad aan yarayn oo adiga konton qoys camal ah oo kalea ka barakacay hadda oo ka guuray awalna markii hore togaa qayb barakacshay oo guryihii inta ka dudushay maaragtay si ilmihii meelo ba- cidla ula dhoobnaayeen togu uu barakacshay iska tegey qaybtii kalena hadda biyola-aan ay barakac u yihiin qayb kale waa baalka la yidhaha guryiyaa ka xabaalmay oo iyagana bacadaa barakacshay oo guryiyaa ka xabaalmay oo waxay adaho ama dhireen wada ama baalka la yidhaahdo eh, wax maaragtay talagal ah oo ay nagu soo beeriyaan oo hay-ada ma hayno kuwa marka bacadkaasaa barakacshay oo intaan maaragtay haddee hadda dadka la nasiibsan lahaayeen oo ay biyo iyo wax maaragtay ay dhihi lahaayeen bal hay-ad iyo intii maaragtay aan isku maalsanana guryaha ka dugmay oo bacadaaba raray baahida dhinaca biyaha ee deegaanka ceelhuur waxay soo jirtay muddo dheer hase ahaatee xilligan ayaa ah waqtiyadii ugu adkayd ee dadka deegaanku ay uga barakacaan magaalada biyola'aan awgeed maxamuud cabdi diirshe raadiyo muqdisho cadaado halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dowladda sacuudiga ayaa waxa ay ku biirtay dalalka cambaariyey weerarkii maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen baar ku yaalla xeebta liido fiidnimadii khamiista ayaa kooxdan shabaab ee haatan laga igtaalka roonaaday waxa ay weerareen goob lagu caweeyo oo ay ku nastaan dadka ku sugan magaalada muqdisho iyo kuwa kale ee ayagu dalxiiska ku yimaada magaalada muqdisho baarkan ayaa waxa uu ka mid yahay goobo horay hoteello ay ka mid ahaayeen oo ay maleeshiyaadka shabaab ay weerareen waxaa kale oo jira in dowladda federaalka soomaaliya ciidamadeeda kala duwan oo ay dhowr jeer oo hore ay fashiliyeen weerarro ay rabeen in ay ku dhibaateeyaan shacab soomaaliyeed badanaba maleeshiyaadka shabaab goobaha ay iminka weeraraan ayaa waxa ay u badan tahay goobaha shacabku ay ku sugan yihiin islamarkaasna dadka nabada jecel ay iskugu tagaan warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saakay oo sabti ah waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah cabdulaahi kulmiye dhinaca farsamadana waa saaxiibkay cabdisalaan mukhtaar cid allaale ciddii uu sheega warkan waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga ay- aynu ku leenahay internetka oo cinwaankiisu yahay radio muqdishow dot net